maalintii shalay waxaa xeebaha degmada baargaal ee gobolka rascasiir oo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay puntland ka dhacay afduub loo geystay doon kalluumaysiga oo laga leeyahay dalka iiraan wararka ka imaanaya degmada baargaal ayaa waxa ay sheegayaan in kooxaha afduubatay doonta ay la sii aadeen dhinacaasi badweynta kuwaas oo ay xogogu tilmaamayaan inay doonayaan afduubka maraakiibta shisheeye ilaa iyo hadda macda sababta ay kooxahani ay u afduubteen doonta laga leeyahay dalka iiraan taas oo ka mid ahayd doonyaha buuba iyo khayraadka soomaaliya ilwareedo ayaa sheegay in doonyahan ay afduubteen burcadbadeed kuwaas oo la sheegay inay hubaysnaayeen xeebaha dalka soomaaliya waxaa ku loolamaya maraakiib iyo doonyo ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaasoo si cad iyo si muuqata u boobaya khayraadka dhex eegaaga badaheenna si kastaba ahaatee waxaa marar badan xeebaha dalka soomaaliya sidan oo kale loogu afduubtay maraakiib iyo doonyo ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaasoo boob-aan ku haya khayraadka ummadda muslimka ee soomaaliyeed iyadoona shalay ay ugu dambeysay magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya ee abiy axmed kaas oo doonayay sidii uu u dhaqangelin lahaa heshiiska xaaraanta ee lagu soo karkariyey magaalada ankara ee dalka turkiga